Ifraax Xasan dhaqane oo ka mid ah haweenka magaalada Baladhino oo gacan ka helayso gabdho kale oo Soomaaliyeed ayaa waxa ay fureen madaraso Quraanka lagu bari doono carruurta danyarta iyo hooyooyinka aan markii hore fursad u helin inay wax bartaan. Madarasada oo laga hirgeliyay xaafadda Buundooyin ee magaalada Baladhino ayaa hirgelinteeda waxaa qayb weyn ka qaatay haween qurba joog ah iyo kuwo ku sugan gudaha dalka, waxa ayna noqon doontaa mid si bilaash ah wax loogu barto. Ifraax Xasan dhaqane ayaa raadiyo Beelo ugu rantay marxaladii ay soo martay hirgelinta madarasadan iyo waxyaabaha lagu baran doono.
waxaana maaragti ii sheeg aan wax ku barnaa caruurta yararka ah ee masaakiinta ee waxbarashada aan awoodin inay iska bixiyaan iyo agoonta ilmaha agoonta ah iyo hooyooyinka ayaga naftirkooda ee waxbarashada dhaaftay sida salaadoo kale inaan ka saxno hooyooyinka in maaragta ii sheeg aan faatixada u saxno in maaragta ii sheeg wax walbo waxaa waaye wax inaa baratidaa furo u eh waa inaa ilaahay caabudid markaa rabtid waa inaa horta baratid qaabka u caabudo lahayd intaas ayay maaragta ii sheeg madarasadaas ay u furan tahay siima waxaa aad loogu soo dhaweynayaa ilmaha masaakiinta iyo agoonta Maxaa ku doorateen inaad madarasadan furtaan?
madarasadan waxaan ku dooranay inaan furno annaga gabdho walaalaha ka mid a muxsiniin oo mas- een, ayaa waxay doorteen inay arkeen caruurta iska dayacan ee waxbarashada waaysay ee wadooyinka iska ordayso hooyooyinkoodana ay u baahan yihiin iyo aabihii dhalayba u baahan yihiin in maaragta ii sheeg wax u bartaan sida caruurteena aan u jecelnahay inay horumar ay u gaaraan oo kale qof walba uu u jecel yahay in caruurtiisa ay wax u barato laakiin dhaqaale ahaan uu awoodi waaye bay waxay go'aansadeen inay maaragta guri kireeyaan lacagtooda ku bixiyaan kadibna ay raadeen cid allaale ciddii taakuleyn karto oo wax aqoona ku kordhin karto dadkaas inay kasoo qayb galaan oo macallin noqon karto marka aniga macallimiinta bilaashka ku dhigaysaan ka mid ahay waxaana maaragta ii sheeg aan u dooranayba horta sidiisa bannaanba qofka muslimka waxaa waaye waajibaa saaran waajibka saaran inuu qofka gutaana waa waajib mar walba intuu yaqaano inuu dadka islaamka gaarsiiyo haddaa xadiis taqaanid inaa qofka gaarsiisad muslimka u sheegtid nabiga sal alla alay wasalam wuxuu yiri balliqii canii walow aaya hal aayadba ha noqotee iga gaarsiiyuu dhahay marka waxaan u dooranaynaa inaan dadka islaamka horta gaarsiino diinta islaamka aan barno caruurta yararka ah oo kalene oo dayacano agoonta oo masaakiinta ahne meesha way u furan tahay markii la yiraahdo marka bilaasha wax laydinku barayaa way ka dhiiran yihiin markii la yiraahdo qarashka bil walba lasoo diyaar garooba